xaflad xariga looga jarayo xarun cusub oo dhaqan celin ah isla markaana la magac baxday abuubakar al-sadiiq ayaa lagu qabtay magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose munaasabada daahfurka xarunta dhaqan celinta ayaa waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiin ka socday wasaaradda waqaafta iyo arrimaha diinta jubbaland culimaawidiin maamulka xarunta iyo marti sharaf kale ugu horeyn agaasimaha xarunta dhaqan celinta abuubakar al-sadiiq cabdiraxmaan maxamuud maxamed ayaa faahfaahin ka bixiyay ujeedka xarunta loo hirgeliyey iyo waxyaabaha ay bulshadu u qaban doonto
markaskan qaybaha uu leeyahay wuxuu ka mid yahay walaalayaal waa xanaanaynta iyo ricaayada yacni xanaanada qofka in aada loo xanaaneeyo la ilaaliyo naftiisa inuusan isagii baxsanin waad aragtaan waxaan u samaynay laba ganjeel waaweyn baan u samaynay markaska wuxuu kaluu leeyahay walaalayaal qism alcilaajaati alruuxiyati walruqiyati sharciya dadka xanuunada ruuxiga qaba sida isha jinka sixirka quraansaar baa loogu talagalay qayb quraansaar buu leeyahay dadka intay soo galaan qur-aankii la saaro ilaa iyo wakhti loogu talagalay kadibna way baxayaan xaafadoodii iska aadayaan laakiin ama dadka loogu talagalay dhaqan celinta dadka ayaga way joogayaan halkaasaa laga ilaalinaya insha allah allah tabaaraka wa tacaala wuxuu inoo sheegay ina asalaata tanhaa can alfaxshaa'i walmunkar buu yidhi dhanka kale qaar ka mid ah culimaawidiinta magaalada ah kismaayo oo kasoo qayb galay daafurka xaruntani ayaa soo dhoweeyey daafurka xarunta dhaqan celinta ee laga hirgeliyey magaalada kismaayo marka xilka culuseed qaadeen ilaahayna subxaanahu watacaala ha idinku kaalmeeyo annaguna waa idin ducaynaa allah in idinku kaalmeeyo subxaanahu watacaala idinkuna dadaal iyo ikhlaas dheeraada arrintaa ku gala haddii aa la yidhaahdo
waxaa mahad leh allaha noo ballanqaaday ee yidhi xataa haddaydan ka toobadkeenin wixii gaalnimo aan ahayn kaan doono waan u dhaafi midkaan rabana waanu qabano waanu ciqaabi lagu mutaystaye ugu dambeyntiina agaasimaha waaxda arrimaha diinta ee wasaaradda diinta iyo awqaafta jubbaland muscab sulub qoraneh oo goobjoog ka ahaa daafurka xarunta dhaqan celinta abuubakar al-sadiiq ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay in la hirgeliyo xarumo dhaqan celin
anoo ku hadlaya magaca wasaaradda waxaan rabaa inaan soo dhoweyno xaruntan dhaqan celinta ah oo loo sameeyey in ummadda soomaaliyeed iyo dadkaas dhallinyarada ah ee dhaqankii uu ka hallaabay sidii loo toosin lahaa ee looga hagaajin lahaa runtii magaalada waxaa ku yaalla goobo badan oo sidan oo kale ah oo dhaqan celin ah runtii goobtu waxay faa'iido yeelanaysaa ama ay barako yeelanaysaa marka qofkan dhaqan celinta loo keenay laga xalliyo waxaan ii sheegay meesha loogu soo xareeyey waxaad arkaysaa goobo badan oo ii sheegay qofka loo keenayo dhaqan celin laakiin loo ekeysiinaya qaab xabsi ah oo kale tusaale ahaan in qofka meesha lagu xareeyo aan waxba la barin waxba uusan faa'iidaysanin waxaa u badan ee loo sameeya ay noqoto in masaajidka salaadaha uu ku tukado kadibna meesha uu ku xaraysan yahay uu iskaga jiro waxaan uga mahad celinaynaa xaruntan dadaalka ay sameeyeen runtii saan hadda dhegaysanaynay maamulaha waxyaabaha faa'iidada le meeshan ku jira waxaa ka mid ah in qofka laga dhisayo aqoonta